dhalinyarada ku nool deegaanada hirshabeelle ayaa ka faa'iideysanaya mashruuc dhowaan wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle ay ka daafurtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle siciid saalax cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in mashruucan uu socon doono muddo saddex sano ah islamarkaana ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan afar boqol oo dhallinyaro ah oo ku nool deegaanada hirshabeelle mashruucan waa mashruuc aan ku gaari doono dhammaan degmooyinka deegaanada hirshabeelle wejigiisa labaad waxaan ka furi doonaa beledweyne waxaan si lamida ka furi doonaa degmooyinka kale deegaanada hirshabelle marka mashruucan waxaa ka faa'iideysan doona dhammaan dhallinyarada maxaan ku dhaha deegaanada hiirshabelle keliya mashruucan maaha wasaaradda oo hay-ada maxaan ku dhaha hay-adaha u n ka inta badan aad kala shaqeyn doonto arrimaha dhallinyarada hadda fursadaha shaqa abuurista ama qorshooyinka hadda aa wadno waa qorshooyin socon doona saddexda sana soo socto marka marka laga soo taga taas laakiin hadda qorsheyn wuxuu yahay ilaa iyo shan boqol oo qof dhallinyaro ah in aan shaqa abuur isu sameyno waxa ay mar dhow insha allah deegaanada hiirshabelle ay keeni doontaa mashaariic lagu horumarinayo xirfadaha dhallinyarada laguna horumarinayo maxaan ku dhahaa nolosha ama life styleka dhallinyarada marka mashruucan wuxuu taargetkiisa yahay dhammaan degmooyinka hiirshabelle waxaan xaqiijin doonaa waxay tahay in dhalinyarada diyaarku ah inay ka faa'idaysato ama diyaarku ah inay qayb ka noqoto mashruucan oo ku aadan inaan dhaqaalahooda ama qaybka ay macnaa ay helaan shaqa abuuris dhammaan dhalinyarada maxaan ku dhaha jecel inay qayb ka noqdaan waxaa diyaar u nahay inaan ka saacidno ka wasaarad ahaan agaasima siciid ayaa xusay in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo ururada dhalinyaro ee ka dhisan hirshabelle ayna qorshaynayaan inay la kulmaan dhammaan ururada maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah xiriirkeenna ku aadan ururada dhalinyarada ee ka jirta deegaanada hirshabelle waqtida xaadirkan waa heer sare waxaa qorshuhuyaa wasaaradda muddooyin badanna qorsheeda ahaa inay la kulanto dhalinyarada ama khaasatan youth organizationska ka jiro deegaanada hiirshabelle soo marka wasaaradda si guud waxaa aada mas-uuliyad badan uga saaran tahay in dhalinyarada la hormariyo in xirfado loo sameeyo in maxaan ku dhaha xirfado keliya ma ahna xitaa inaan maalgelino waxaana aaminsana waxay tahay dhallinyaradoo la hormariyo waa dalkoo la hormariyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay mandate u haysataa in maxaan ku dhaha ay ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabelle ayaa muddooyinka dambe wado qorsho shaqa abuur lagu samaynayo dhallinyarada ku nool deegaanada hirshabelle si ay u maareeyaan noloshooda